magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulan dood wadaag ah oo looga hadlayay saameynta baraha bulshada ay ku leedahay dhaqanka waxaa kulanka ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda diinta iyo uqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya culimo iyo madaxda ururada bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo uqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim nadaara ayaa tilmaamay in dadka isticmaala baraha bulshada keliya ay jihayn karaan aqoon-yahanku
social mediaha si guud adduunyadan wax la qabnaa waa duni iftiraadi ah oo kaba xoog badan adduunyadii la yaqaanay ee dhan walba waxay u baahan tahay in la jiheeye in laga hortago uma baahan lagama hortagi karo dowlada naga xoog badan intaan burbursanayn dhisnaayaa tabar u waayay laakiin in siyaasada siyaasaad loo dejiyo shuruuc loo sameeyo dhibaatada mararka qaarkood axsanul xuluul waxaa la yidhaahdaa dhibta in loo bedelo dheef dhibtii naftirkeed in dheef loo bedelo social mediaha waxay saameyn ku yeeshaan national security-ga dowladaha lagu dumiyey saad ogtihiin rabiicul carabi wixii ka dhacay waad ogtihiin dowladaha lagu dhisaa hadda maalin dhowod kenya inay khatar gashay waad ogtihiin dad aan is aqoon isku xaafad ahayn keliya isku ballansada baraha bulshada isku ajandana ah haddana dhac iyo boob iyo shiddo iyo dhibaato sameyneed booliis iyo nabad sugid iyo xooggii dowladda oo dhan baa la isugu geeyay haddana loo taag waayo annagu marka ilaahay ma qadaree haddii shaaricaas ay isku ballansadaan cidina ma celin kartaba marka bal hadda intay un ay naga sii jeedaan oo saaxiibayaal arka jikada iyo raashinka sida loo kariya in aan siyaasad u dejino intaynan ajandayaal kale iyo siyaasaad kaleo khaarijiya aysan ka faa'iidaysan guriyaa laga dhisaayo guur baa laga laga yagleelaa saad ogtihiin waxaa laga yaabaa dhallinyarada yaqaana imisaas baraha bulshada iska barato guri dhista ganacsiyaa laga sameeyaa isaga naftirkiisa income ah oo laga sameeya dhaqaalo sidoo kaleeto waxbaa laga bartaa
sheekh cali wajiis oo ka mid a culimmada kasoo qayb gashay kulanka dood wadaagga ah ayaa carabka ku adkeeyey in maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed la marin habaabiyey waxa uuna ku baaqay in qof kasta doorkeeda qaadato
marka dhaqamada la fiiriyo waxay lahayn dhaqamo aad u wanaagsan oo culummadu ay ku tilmaamaan inay alrisaala alkhaatima ama risaalada lagu soo gebagabeeye rasaa'ilka ilaahay ilaahay inuu u diyaariyey mar horeba ummaddaas ayaa ka muuqanaysa marka dhaqankooda la fiiriyo waxaa ka mid a dhaqamada fiican oo ay lahaayeen inay xagga cifada iyo dhowrsanaanta dhaqanxumada akhlaaqxumada ay ka fogaayeen oo iyagoo jaahiliye ku jira xataa ay agtooda ceeb ka ahaaday inay waxyaabaha zinada iyo wixii lamid a fawaaxishta ay ku dhacaan aaday uga yaraan haweenaydu hadday waxaas dhex gashana calanay sula jirta geesta magaalada looga saari jira dadka oo ka dhexbexaysa xataa waad ogtihiin markii nabigu la baayacaya sal allau alيh wasalam sida suuratulmumtaxina gabdhaha eego cusub hindi ayaa horkacaysay hindi bintu cutba oo maarata mucaawiya umu mucaawiya markuu yidhi waxaad igala baayacdiin inaadan zinaysana waxay tidhi yaa rasuul allah xuratu tazni gabar xura miyaa zinaystay tiri gabar xura miyaa zina ka dhici kartaa macquul ma ahanba way la yaabtay in bayca lagula galo in inaadan zinaysanina macnaha dad sharaf leh oo waxaas qaaduraadka iska ilaaliyo iskala weyn xataa fii jaahiliyati may ahaayeen gabdhaha soomaaliyeedna saasay ahaa jireen bilmunaasaba gabar soomaaliyeed oo dhaqankeeda iyo sharafkeeda iyo cifadeeda xataa iyadoo baadiyaha joogtoon xijaab aqaanin oo garxirkeeda iska xiran yahay madaxeedu iska bannaan yahay wiilka markay la hadlayso afar tilaaboodka xaggay kala hadli jirto annagaa soo gaarnay si kastaba kulankan dooda ah ayaa ku soo aadaya xilli baraha bulshada ay ku soo bateen waxyaabaha dhaqan dooriska